haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ay noo hayso sahre cabdiaxmed
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha maalintii shalay ahayd oo sabti ahayd waxa ay u buuxsantay muddo saddex sano ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba intii uu soo jiray maamulkaasi maxaa u qabsoomay maxaase u qabsoomi waayey oo ay dhabbaha cagta ku hayaan in ay qabsadaan barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah oo uga jawaabaya dhegaystayaasha su'aalaha iyo anigaba madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan mudane madaxweyne soo dhow ugu horreyntii haddaan ku weydiiyo maamulkaaga wuu saddex sano jirsaday sanadkan bal koonfur galbeed waxyaabaha u qabsoomay ilaa iyo haatan maamulkaaga maxaa ka mid a bismillahi raxmaaniraiim horta maamulkan maamul cusub oo aanan markii hore aanan xafiisyo iyo gudyo iyo sidan midba lahayn oo meel biloo ayaa laga soo bilaabay ilaa horta xafiisyo iyo waa noo hagaageen marka ciidana kulley un hadda ciidan lagama darga laakiin ciidanna waa waan sameynay saddexda sano hadda aan soo dhaafnay ciidamo badanna waa sameynay waxaan rajeyneynaa ciidankaasna inaan haddana aan sii kobcino oon hormarino si uu ula wareego eriyooyinka oo ay joogaan waa gartay marka laga soo tago dhinaca amniga xataa markii la fiiriyo waxaa jirto in degmooyin ka mid a saddexda gobol ee maamulkaaga ee baay boqol iyo shabeellaha hoose aysan isu furnayn al-shabaab meelaha qaarkood weeraro inay geystaan hadda toddobaadkii lasoo dhaafay bardaaley inta udhexeysa baydhabo xataa weerar ayaa ka dhacay marka ambuusha oo ciidamo socdo lagu sameeyey maxaad amniga wax uga qaban weyseen ood isugu furi weyseen waddooyinka annaga horta namba iyo boqol degmooyinkooda eedamaha ayaan ka tababarnay saddex saddex boqol ah waxaana ku tali jirnaa hadii ilaaha eedmo inay saddexdii boqol oo walbaba degmada eriyadeeda inta xuduudeeda inay inay inay xureeyaan marka ambushiya waa iska dhaca laakiin waa un lala dagaalamay eedamada waa lala dagaalameen reer koonfur galbeed la dagaalameen waayna ka saareen meesha iyada ah wax dhibaataana kama dhicin dadkii socdayna magaalada si nabad ay ku geeyeen marka degmo walba waxaan rajeyneynaa inta degmada kala soohinteeda la-ah inay inay xureyso ay hormariso ayaan rajeynaa jiadka laisku furo wa gartay shabeellada hoosena shabeellada hoosena waxaan rabnaa sida bayo boqol baan saddex saddex boqol aan degmooyinkeeda igu tababarnay oo dad loo kala oo dadka u dhashay magaaladaas oo degan oo loo tababaro degmo walbana marka dadka yaqaano dadka yaqaano dhulka yaqaano inay xureeyaan ay ku socdaan annaga waxaan raadineynaa in la helo ciidamo magaalooyinka inta magaalada ka socdaan baadiyaha ku socon karo wareegi karo dadka yaqaano dhulkana kala yaqaan in la helo waa garta waa tahay madaxweyne waad mahadsantahay barnaamijkan waxaa qayb ka ah qaar ka mida dhegeystayaasha oo dabcan su-aalo kaa weydiin doona muddadii maamulkaaga uu jiray iyo waxa u qabsoomay iyo xaaladaha amni iyo xaalka maamulka koonfur galbeed mid ka mid a dhegeystayaasha qadka ku jira magacaa ku bilow halkaad naga soo waceyso iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed su-aasha u qabtid shariif xasan sheekh aadan ugu horeyn madaxweynaha waa salaamay magacii waa saabic cilmi yuusuf waxaan joogaa sweden caasimada labaad gothenburg madaxweynaha waxaan ugu mahad celinaynaa fursadan oo siiyey dhegeystayaasha v o e da qeybteeda af soomaaliga ay su-aalo ku weydiin karaan runaantii waxaan su-aasha weydiinaa waxay la xiriirtaa arrimaha amniga khaasatan gobolka shabeellada hoose sidaan ognahay gobolka shabeellada hoose waxaa ku dagaalamayo labo beelood muddo ka badan ku dhawaad toban sano dawladda wax soomaaliyeed wax kama qaban maamulka wax kama qaban maalin kasta waxaa taagan dadkii shabaab dhibaatada ay ku hayaan qabiilka dhibaatada ay ku hayaanna way taagan tahay maxaa maamulkiisa ugu qorshaysan inay ka qabtaan xaaladda marko oo taagan wax ka badan toban sano waa gartay mudane madaxweyne madaxweynaha waxaan waayo wuu ku maqlayaa ha ku jawaabo anaga arrinta iyada aadan isugu daynay ugu yaraan saddex jeer afar jeer aan shir ku qabanay magaalada muqdisho una shir aan ku qabanay afgooyona saddex jeer aan ku qabanay cid walboo danaynaysana way og tahay dadkaas waa isku soo dhaweynay markaan markii dambe wada tagnay oo dadku waa lakala meelihii la kala haystay iyo sidii kalaha waa la kala qaaday kadib shabaabka labada dhinacba loo isticmaalo dhibaatooyin la gaarsiiyey laakiin alxamdulilah hadda wixii ayaga waa laga gudbay reerihii ayaga oo meesha isku hayay wixii ku dhex jiray oo dhibaatada u keenaya way fahmeen hadda si wanaagsan dowladda dhexe iyo international community iyo maamulkaba way dhex galeen si wanaagsana loo wada heshiiyey alxamdulilah hadda ciidamadii awal laisku diri jiray oo kuwa shabaabka isticmaali jireen shalambood ereadeedii iyo meelihii number conton ee kulligood hadda waa isku tageen maanta isku aragti waayen odayaashii dhaqanka iyo olmaada haweenka dhammaantood iyo urada bulshada dhammaantood way isla fahmeen waa dhaceen laakiin hadda alxamdulilah meel fiicanay joogtaa waxaan rajaynaynaa ciidamadii shalay ayaga la waayo madaxweyne waad mahadsan haatan mid kamid a dhegeystayaasha nairobi nagala soo xiriiraayo magacaaga ku bilow dhegeystaha nairobi joogo su-aashaad u qabtid madaxweynaha maamulka koonfur galbeed bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdifataar xasan cali waxaan v o a kala soo xiriirayaa magaalada nairobi ee dalka kenya madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan marka ugu horeysa waa salaamaya marka xigta waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guuradii saddexaad ee koonfur galbeed madaxweynuhu waa in dowladda federaalka uu taageero ka helaa taageeradaas oo ah hal qof keliya ma bixin karo afar kun oo ciidamo oo u dhisan budgetkoodii iyo boqol afartan iyo lix xildhibaan mushaarkoodii iyo ugu yaraan soddon wasiir iyo soddon wasiir ku-xigeen mushaarkooda ma bixi karto dowladda federaalku haddaysan maaragtay taageerin ninka halka qof keliya asiga isma wadi karo taas taasaan leeyahay midda ku xigta dadka kasoo jeeda koonfur galbeed waxaan maaragtay ugu baaqayaa talena ugu soo jeedinayaa inay maanta ninka sharciyadda heesta oo mandatka loo doortay weli aan ka dhammaanin heesta ay taageeraan waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guurada saddexaad waana ugu mahad celinayaa sida maaragtay shaqada uu u wado oo dadka deegaanka ugu adeegayo wabilahi tawfiiq waa tahay waad mahadsan tahay taladaada cabdisataar waaya cabdisataar sidaas oo kale oo kaaga mahad celinayna waktigaaga waata dhegeysto kale ayaa asna khadka ku jira oo gudaha dalkan maraykanka magaalada colombos kaga jira magacaaga walaal ku bilow iyo su-aasha aad u qabtid madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
sahra waa mahadsan tahay madaxweynaha sidoo kale koonfur galbeed isagana waa salaamaya shariif xasan hadda waxaa laga joogaa sida aad sheegteenba saddex sano xilligii loo doortay xilkaasi madaxweynenimo anigu marka anigoo soo koobaya waxaan rabay dhowr laba su-aalood in aan weydiiyo marka koowaad waxaan ka warhayaa in madaxweynuhu xilligii la doortay kadib baarlamaanka koonfur galbeed la aasaasay oo la sameeyey sidoo kalena muddadaa saddexda sano ee xilka uu hayay madaxweynuhu uu magacaabay golo wasiiro marka waxaan rabay inaan wax badan ka ogaado ma dastuurka koonfur galbeed baysan ku jirin in maamulkaasi madaxweyne ku-xigeen uu yeesho mise waa uu ku jiraa su-aashaas waa rabay inaan weydiiyo haddii uu dastuurka koonfur galbeed uu qorayo haddii dastuurka koonfur galbeed uu qorayo in madaxweyne ku-xigeen uu maamulkaasi yeesho maxaa madaxweynaha ka hor istaagay in muddo saddex sanaa maamulkaasi u yeesho madaxweyne ku-xigeen waana mahadsantihiin dastuurka waa ku jira koonfur galbeed madaxweyne ku-xigeen weliba madaxweyne ku-xigeenna oo dhahaa laakiin siyaasad degan oo madaxweyne ku-xigeenno lagu magacaabo weli ma hayno sababta oo ah meelo badan oo laisku haysto darteed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose waxyaalaha ka dhacayo waxay u baahan yihiin arrin wadatashi badan lagu sameeyey dad badan la ogoleysiiyey ayay u baahan tahay marka intaasaa naga hortaagan haddana meel fiican ay maraysaa biidn illahi alkariim sababaha oo amni darada iyo isahaysidkaas iyo siyaasadda oo aan deganayn ayaa naga hor istaagtay wax kaloo dhibaataa ma jiraan haddana wakti dhow in in la dhameeyaan rajaynaynaa biidn illahi alkariim waata cabdirasaaq waad ku qanacday soo ma si wanaagsan inkastoo waqtigu aad u dheeraaday laakiin haddana dee madaxweynaha isagaa meesha maamula marka kollay xilliga ay la haboonaataan baan filayaa inuu magacaabi doono haddii aan laydmo waxaan rabay adigoo raalia inaan weydiiyo ma madaxweynaha magacaabaya mise waa la dooranayaa dastuurka koonfur galbeed muxuu qabaa dastuurku wuxuu qabaa in la magacaabo marka aniga in la magacaabo madaxweyne ku-xigeen hadda wax weyn oo hadda ay nagala maqantaha kale ma jiraan laakiin mushkilada jirto siyaasad degan inaan ku magacaabno meelahay ka imaanayaan qofka dadka taladoodii in meelo badan ayay nooga xiran tahay marka taas darteed ayaan ula maqannahay si deganaansho leh inaan usameynaan rabnaa haddii ilaha idmo waa mahadsantaha waa tahay dhegeystahaasina waa mahadsan yahay madaxweyne adigana waan kaaga mahad celinaya waktigaaga iyo sida dhinaca kale maamulka koonfur galbeed waxaa jirto in marka laga soo tago taasi koob iyo tobankii bishan ay ahayd lix iyo tobankii bishan koo iyo tobnaad ay ahayd inuu ka dhaco shirki golaha wasiirada maxaa diida oo shirkaas uu qabsoomi waayo ma dhinac amni ma dhinac tasiilaad ma dhinac kaleeto dhibaatooyin kalea jiro maxay tahay sababta ay keeni weyso inuu shirka ku qabsoomo baydhabo maya shirka baydhabo inuu ku qabsoomo wax dhibaato ma jiraan amni darana ma jirto maanta cid walba waa ogtahay alxamdulilah baydhabo amnigeeda ilaahay baanu u mahadinaynaa hadda waa fiican yahay oo waxaanu u mahadinaynaa ciidamada amisom iyo kuwa dawladda soomaaliyeed militariga booliiska iyo nabad sugid iyo kuwa reer koonfur galbeed marka waxaa jira shan iyo tobanka ra-iisul wasaaraha iyo aniga waxaan wada tagnay baraawo safaraan wada galnay way suuroobi weysay marka lix iyo tobanka in lasoo safro anagana toddobiiyo tobanka xaflad sanad guuridii aan qabnay marka arrimaha dartooda waayo insha allah waqti dhowna waa ka dhici doona waa garta waaya waad mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira dabcan magaalada muqdisho kaga jiro saan u maleynayo nabadoon dhikilow bal magacaa ku bilow oo saddexan adigoo mahadsan iyo ujeedadaad noo soo wacday
waa mahadsantihiin adiga iyo madaxweynaha waan salaamayaa iyo dhegeystayaasha waxaan jeclaan lahaa su-aal amniga ah inaan weydiiyo iyo maxaa la yidhahdaa hadii ogolaato waa tahay hore u soco
waxaan jeclahay gobolkaas waa gobol aad u barwaaqo badan saddexdaas gobol ee uu ka kooban yahay maamulka saddexda gobol ee uu shariif madaxweynaha ka yahay waxaa jirta mushkilada amniga inay xadda ka baxsan tahay oo gobolka intiisa badan haysto gaar ahaan dhul beereedka marka madaxweynaha waxaan jeclaan lahaa haddii uu noogu qancin karo ma jiraa qorshe u diyaarsan maadaama hadda dowladdii walaaleelada dagaal baa ku qaadaynaa nimankii oo lasoo aaday dhinaca afgooy iyo kor loo soo aaday ayagana inay qorshe sameeyeen oo barnaamijkaasi uu dhulka beeraha ee mushkiladda ku jirta iyo rabo in lagu nadiifiyo haddii ay jirto si dadka deegaanka wax soo saarkiisii dibka looga baxo oo qaxootiyada iyo barakacyaasha dib looga noqdo taasaan weydiilaa madaxweyne adoo mahadsan waad mahadsan tahay madaxweyne runtii amni darada waa jirta aad i aadaan uga xunay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay amnina siiyo ciidamada amisom walaalaheena oo dhiigooda noo huray adigo ayago aad i aad u mahadsan iyo kuwa ciidanka dawladda militariga iyo booliiska iyo nabad sugeedaba dadaal badanaa la wadaa waxaan rajaynaynaa in waqtiyada soo socdo oo al-shabaab meeshaas laga erabtiro biidn illahi alkariim annagana reer koonfur galbeed ahaan waxaan rabnaa meel kastoo la qabto inaan ciidan oo loo kala oo dadka iyo dadka iyo dhulka kala yaqaano in la sameeyo ayagana ay hayaan walaalahan amisom iyo militarigana ay horeeyaan ciidamo oo deegaanadaas dadka yaqaana aan ayagana inta loo qoro ayagana haynta iyo joogidda iyo maamulka dadka iyo in ayagana ay qabtaan ayaan rajaynaynaa biidn illahi alkariim arrintaasna dowladda soomaaliyeed ee madaxweynuhu uu ku dhawaaqay dowladdana qorshay ka samaysay annagana qorshahaasaan kula shaqaynayna marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif iyo v o a da madaxdeeda zahro marka hore waa salaamantihiin waad mahadsanta waa kaa qaadnay magacayga waa doctor nuur maxamed xasan waxa aan ku noolahay waddanka maraykanka gaar ahaan texas run ahaantii anigu madaxweynaha waan ku faraxsanahay xilka uu u hayo saddexdaasi gobol saddexdaasi gobolna aniga markii federaal la dhahana gaas ahaan aniga waxaan ka soo jeedaa jubbooyinka laakiin baydhabo waan ku barbaaray dugsi dhexe baan ka dhigtay dugsiga sare kow iyo tobanka janaaya baan ka baxay macallin baan ka noqday friends badan baan ku leeyahay caalamka waa dad wanaagsan reer baydhabo oo aqoon-yahano ah waa gar marka saas su-aashaada aan ugu usoo jeesto shariifka waxaan rabaa inaan weydiiyo walaal shariif deegaanada adigu aad ka talisid qaarna waxaa ka taliya shabaab qaarna waxaa ka taliyo ciidamo beeleed sida ciidamada oo qoloba meel ay iska haysato taasi waan ogsoonnahay gacantaada kuma jirto laakiinse inta adiga hadda gacantaada ku jirto oo adiga aa maamusho maxaad ka qabatay iskuul ma dhistay jaamacad ma dhistay waddooyin ma dhistay isbitaallo ma dhistay wax horumar ah oo dadka bulshada ay ku horumarayaan dhaqaalihii ma ma samayseen maxaad ka qabatay taas waa su-aasha koowaad waa tamidaada koowaad ha kaaga jawaabo waktiga magaala madaxdaada waa baraawe sababta aad ugu guuri weysay baraawe maxay tahay ma maadaama maalin horeba ra-iisul wasaaraha uu tegey oo meesha la tegi karo adiga maxaad ugu guuri weysay baraawe waa meel istaraatiijiyad leh oo dhaqaale aad ka abuuri kartid oo saddexda maamul dhaqaalaheeda aad ka kabi kartid oo Waad xeeb leh mahadsan oo tahay.
wax leh waayahay ha ku jawaabo madaxweynaha waktigaaga waayahay mudana madaxweyne mid saddexaad haddii lagu dari kara maya waa waa- fiicnaan lahayd waa aad oo baan mid- mashquul u nahay marka waxaan jeclaan lahaa inuu taas kaaga jawaabo labadaas kaaga jawaabo haye madaxweyne baydhaba horta hadda aniga baydhabaan joognay run waayo baydhaba wixii aan ka qabanay ishaa macalina cid walbana waa og tahay alxamdulilah amnigeedana waa fiican yahay. iskool waa laga dhisay isbitaal waa laga dhisay jidid waa loo dhisay kuwa badan oo dhimanna waa la dhisi doona aniga kun fayakunu ma nihin laakiin wixii karaanka naga ah horumar badan aan ka sameynay taas cid walbana waa og tahay dadaal badan aana ka wadnaa meelaha uu sheegay walaalkay jeeda gobolka shabeellada hoose oo run oo ciidamada ee shabaabka iyo kuwaan ay haystaana wadanka oo dhan dhibaatadaas ka jirtaa laakiin anaga waa la tacaalaynaa waana u taagannahay waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay nagu guuleeyo annagoo kaalmaysanayno ciidamada amisom iyo dowladda soomaaliyeed wax badan aana ka qaban doona haddana waxaan rabnaa ina degmooyinkaas ciidamo dadkii kulli shabaabka dadku waa soo karay markii hore waa lagu qaldamay laakiin dadku way fahmeen hadda kuwaan naxarislaawayaasha oo ayaga ishaligaya ummadda haligaya cid walba maanta waa kasoo horjeeda waxaan rajaynaynaa dadku inay iska celiyaan annagana inaan abaabulno oo ciidamo iyo aan u sameyno ayaan rajaynayna iyo siyaasad ay ay kula diriri karaan sida dowladda soomaaliyeed ay ku dhawaaqday midda kale baraawo baraawo annaga waxaan ugu guuri lahanaa inay istiraatiiji tahay dadkii fekeray oo maamulkan dhisayay ayaaba caasimad ka dhigay taas waxaad waayo waa ognahay waxaan u guuri laanahay airboor kama samaysna maanta maadaama aan wadooyin la mara aanan jirin helicoptera lagu tagaa helicopterna mar walba lama helayo waxaan daraad u tagnay in airboorka ay noo maalgelinayaan s s f runtii in airboorkaas lasoo dhagax dhigo airboorkaas la dhiso marka airboorkaas haddii la dhiso insha allah biidnillahi alkariim horaan ka guureynaa haddana dadaalkii loo guuri lahaa baan wadnaa lagu guuri lahaa oo meesha lagu degi lahaa ayaan wadnaa
waa tahay madaxweyne aad baad umahadsan tahay een, dhinaca kale markii la fiiriyo een, waxaa jirta in madaxda maamul goboleedyada dhowaantan aad ku heshiiseen oo aad keenteen een, arrin la xiriirta een, ka- kalfadhi aad yeelateen kadib aad yeelateen guddoon gaar ah oo maamul goboleedyada madaxdooda isugu yimaadeen shirka kismaayo inkastoo markii dambena magaalada muqdisho aad tagteen dad fara badan waxa ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada waxay ku eg yihiin magaalooyinka maamul goboleedyada madaxda ay joogaan magaalooyinka kale banaanka ma aadaan wax kale ma raadiyaan een, haddana waxa ay kala qoqobayaan dadkii soomaaliyeed oo soomaalinimadii iyo dhaqankii iyo dadkii isku dhex jirka ayaa haddana sii kala dhimanayso marka eedda noocaas inkastoo guud ahaan ay idin haysato haddana si gaar haddaan adiga kuu weydiiyo maxaad uga jawaabaysaan arrinta eedaanan eedaanan sal iyo raad lahayn waayo annaga horta waxaanan constitutionka noo oreeg ma jirto inaan iskaashano oo maamuladu ay iskaashtaan sohmay leeyihiin meelaha iska soo gaaraan amnigooda ha ishuseeyo horumarkooda ha ishuseeyo marka anagoo dawladeena soomaaliyeed la sheeqeynano oo dawladda aan maamulada dawladaha ka xigta dawladda federaalka aan nahay oo aan ognahay oo dawladda soomaaliyeed aan la shaqeynayno maamuladu inay iskaashadaan oo iska warqabaan constitutionkaana siinahay waxaan gooni u samaysanay maaha annaguna wax ma kala qoqobno waa gartay annaga sidii maamulada hoos loogu dejin lahaa degmo gobol loo- gobol haddii la keenay degmo loo geyn lahaa tuulo loo geyn lahaa cid walba meeshii ay joogto beerteeda ay ku yaalaan ama xoolaha ay ku dhaqato inay biyo nadiifa iyo iskool iyo isbitaallo iyo nabad inay ku hesha ayaa laga shaqeeyo haya marka wuxuuna hal maalin ma samaysmayaan marka dadaal badana la wadaa maamuladu wax dhibaato ay wadaan ma jirto in hadda ay magaalooyinka caasimadooda ay joogaan oo meelo badan shabaab uu jididka u galaa oo miinooyin dhigaa oo dadka dhibaa wax jiro waaye taas laakiin midda la rabo hadda in laga gudbo oo loo shiraa oo laga hadlaa oo loo fadhiisanaa kamid tahay waa garta laakiin madaxweyneyaal marka aad adinki tihiin madaxweynihii guud ee dhexe federaalka ahaa inaad gelinaysaan ciriiri ma muuqata oo dowladnimadii guud ay idinkala weyn tahay midda heerka gobol oo goboladii aad u aragtaan Ma- anaga inaad si gaara Waa dowlado ula xoojinay- dhiilgaraynaysaan waa xoojinay waa xoojinayna haddaan diid haddaan anagu aan aan aan carida gelinayno ma tegayna aan dhehlen madaxweynaha markuu namarti qaaday horaan ka tegnay laakiin anaga inaan tashano xaq aan u leenahay constitutionkaana siinayo dirisnimadaana siinaysa dhaqankaana siinayo amniga sidii loo sugi lahaa oo wixii la kala roon yahay lasugu sheegi lahaa wixii lasaga baahiyay laga kala qaadan lahaa taas waxaana siinaya constitutionkaana siinaya tan dowladda dowladda markii namarti qaaday horaan ugu tagnay waa lasoo shirnay wax dhibaataana kama jiraan marka dad waxaa jira waktigoodii inay wax un ay si u bedelaan oo maadaama hadda ay arkeen un in un facebookada ani wax lagu qorqoro een dalka iyo dadka aanan ka naxaynin waxay rabaan iska qorqoro dadka caayo iska socdo kuwasaasa waxay qorayaan waxay kasoo qaad leeyihin ma jirto annaga waxna ma kala qobqobno federalismna horumar waayo wuxuu kala qobqobay wuxuu hadlaya ma jirto maamulkiioo la fidiyey amnigioo la fidiyey horumarkiioo la fidiyey taasoo taasoo ka turjuma zahroy hal jaanis ma la siin karaa wakhtiga aad noogu yar haddaad soo koobi karto ha waa soo kooba shariif xasanow aqoon-yahanada digil iyo mirifle walaalow taas sameey contribution contribution badanna waan ku gelinaynaa oo si wax loo horumarin lahaa dhaqaalana waa kugu deeqaynaa nagu marti qaad shirba inago aada aad aada umahadsan tahay saacadan laga bilaabo shirka waa baaran yahay noo imaada na arka idinkoon meelaha wax noogu sheesheegeen oona dhaliilin xaalada aan ku suganna iyo situationka anaga iyo wax wadanka looga baahan yahay iyo wax yaala nala arka laakiin qof ama qof neceyb ku jiro ama ama qof jaceyl ku jiro inuu inta wax sheego la qaato lama fiirsana saacadan laga bilaabo cid walba ciddii dalkaas iyo dadkan inay wax u qabato rabto diyaara unahay waana marti qaadayna baydawa kusoo baratay way jecel yihiin aniga oo kale waxaan kasoo jeedaa jubbada hoosaan kasoo jeedaa laakiin baay waa ku kore dugsi dhexa aga baxe dugsi sare aga baxe diyaar diyaar diyaara kunaha intii maqlayso iyo intaa isin kartaba diyaara unahay noo imaada kaale na arka waxaan ku suganna iyo waxaana iyadoon lisxaman hagaag waa hagaag dhegeystahaas halkaas aan kaga gudubno waad mahadsanta mudan madaxweyne dhegeystihii ugu dambeeya ayaa khad ku jira walaal magacaa ku bilow iyo su-aashaad weydiin lahayd madaxweynaha maamulka koonfur galbeed aad baa umahadsan tahay salaa cabdi axmed madaxweynaha koonfurka galbeedka soomaaliya waan salaamayaa marka koowaad salaanta islaamka asalaamu calaykum salaan kadib su-aashayda waa dhegeysanayay barnaamijka su-aashayda waxay noqonaysaa aan rab inaan weydiiyo madaxweynaha maamul goboleedka koonfur koonfur galbeed ee soomaaliya sidaan dareemayno koonfur galbeed dhinacan bay iyo bokool iyo dhammaan intuu ka tigsan yahay maamulka waxaa ka jira baahiyo aad u tiro badan iyo dhibaatooyin badan oo mataqaanaa xagga hadday noqoto amni iyo hadday noqoto xagga bini-aadinimo intii la doortay nooma muuqdaan wax micnihii horumar eh oo ay maamulka uu sameeyey hadday noqoto dhinac kasta waa la weydiiyey dhinaca ammaanka iyo horumarka waa la weydiiyey su-aal kale oo ka baxsan ama tala soo jeedin arrinkaas ka baxsan ma u haysaa adoo mahadsan waa mahadsantahay sahro haddii ay tahay haddii su-aasha la weydiiyey talaso jeedinta waxaan weydiin lahaa su-aal kale aan weydiin lahaa su-aasha kale aan weydiin lahaa waxay tahay inta badan waxaa ka dhaca aagaas dhacdooyin mataqaana tiro badan oo ciidamada koonfur galbeed leeya way geystaan ama dad dadyola leeya way dhibaateeyaan ayaga oo marka waxaan rabay inaan weydiino bal arrimaha noocaas oo kalea madaxweynaha iyo maamulkiisa maxaa kaga qorshaysan inay kaga hortagaan macnaha tacadiyada ay badanaa geystaan ciidamada waata madaxweyne adoo soo koobaysid waana qofkii ugu dambeeyey dhegeystihii ugu dambeeyey ma horta anaga ciidamada taadiya badan hadda oo bani aadan waayo dad qori haysto oo meel dagaal joogo oo wax waa ka qaldamayaan laakiin ciidamo hadda ku talagasheen inay dadku tacdiye geystaan meel aan ku ognaa ma jiro ninka tacdi geystana waxaa la horgeynayaa sharcigaa la horgeynaa mar walba lagama ogolaanayo in ummaddaa lagu tacdiyo marka mar walbo diyaar uma nihin annaga qof dadka xumeeyo qofka taadi geysto in sharciga la horgeeyaa nooga qorshay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga iyo muddadii aad khadka telefoonka anigii dhegeystayaashaba su-aalaha nooga jawaabaysa mudana madaxweyne waa mahadsantahay aad baan kaaga mahad celinaya shukran jaziilan sidoo kale guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta waxaa toddobaadkan aan barnaamijka ku soo qaadanay maamulka koonfur galbeed oo saddex sano jirsaday sabtidii toddobaadkan waxa u qabsoomay maamulkaasi iyo wixii aanan u qabsoomin guud ahaana barnaamijka oo uu marti noogu ahaa madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono toddobaadka soo socdana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo